tugmada maana horta waa dagaal lay magdhan nimankii waa iskii baxeen waa ka baxeen nimankanan u ebeedeen alxamdulilah jawgan waa dekan yahay wax dhiba shirin ma laha
xaggee aadeen shabaabkii meesha ku sugnaa
shabaabkii meesha ka sugnay waxaa u baahan yahay dugul
igu celi halkaa waa degmo waaye meel la dekan yahay waaye oo tuulo ay waaye oo macagaa la yidhaha dugul marka meeshay u farxadkooda uu ku sii baxsanayaa miya
haa haa waa tahay hadda een, dadkii deegaankaad ka mid tahay een, ciidankii qaranka ayaa idinla jooga soo maahan
haa haa guud ahaan degmada
haa waa tahay sidee weye marka xaaladdu markay ciidanku idiin soo gaareense maxaa dareenteen idinku
waa wax dhib ay ma shireen halkan hadda waa dekannahay jawgan waa dekan yahay dadakii saakay kalfiigii duurkii hadda birkood saa naqdeen waa ebeedna aada u dhaqma lenay
waa tahay intaa een, aa, een, ciidanku aanay idiin soo gaarin maleeshiyaadku ka hor miyay meesha isaga sii baxeen mise markii ciidanku ay soo gaareen ayay ka carareen
markii oo ciidan usjibida ka rooreen
haye
oo ka hadda marka haddii dadkii deegaankii aad ka mid tahay nolosha een, maleeshiyaadka argagixisada iyo intii ay halkaasi joogeen iyo caburinta idinku hayeen maxaad nooga sheegi kartaa
haa hadda waa canshuuraad oo macnaha zaa'id ay iyona zakaawaad oo wax leerahay taaqule wax leerahay ida dhib ma yiraahnad
haye oo qaabkee dadku ma si qasabaa looga qaadi jiray bal halkaasi si kooban noogu faahfaahe
wax hadda ogolaansho ay ma shirin waa iska qasab waay
waa gartay hadda ciidanka markay idiin soo gaareen kadib ilaa hadda maxaa gargaara oo meeshii ka socda Een, warar qaara waxay sheegaan in ciidamadu ay raashin idiin qaybiyeenba markay meesha yimaadeen
wax timir timir ay iyona iyo waa buskuda iyo waxa oo sokor sokor ay waxba qaybiyaan haa
sidee u aragtaan marka in ciidankii oo maanta idiin soo gaaray isla maanta inay gurmad caawimaad ay idiin fidiyaan sidee u aragtaan
si fiican si fiican